waxay soo mareen xarameero waxay soo mareen ilaa iyo waddadaa dheertay soo mareen badeeda iyo barigeeda waxaan oo rabnaa in arrintaa abaabulkaahay dowladda soomaaliya ee federaalka inayn ka madax banaanayn ay maaragtay gacan ku biladay arrintaa sida dulgaarka puntland waxaa kale oo jira ama hadda hore iyadana u dhacdhacaya dhinaca waqooyiga waad la socotaan in bayaasan dambe sanduuqii wax la sheeg sheegayay maaragtay dhinaca buuhoodle iyo sanaag laftigiisa oo somaliland laftigeeda wada aada iyo aad baan uga xubnay maanta lagu jiro two thousand sixteenkii la doonayay ummadda soomaaliyeed inay doorasho maaragtay marnaan hafowda ay gasho in lasoo abaabulo puntland markii diiday four point five oo aan shalay ahayn ee in la yidhaahdo markii iyadii aqalka la geliyey reer puntland meel kastoo joogo arrintaas waxaan u sheegayaa dadweynaha reer puntland iyo dowladduba inay arrintaa ka howlgeliso meel kasta ay joogaan iyagoo liman ay dalkeeda difaacayso ilaa ayaan uga samaynayn wax la yidhaahdo jile iyo maaragtay soo dhaweyn iyo iyo tanaasub shacabka marka waxaan sheegaynaa reer puntland meel kasta ay joogaan nin walba inuu diyaar garoobo arrimahaas maaragtay aad ujeedaan iyadoo dadka reer puntland cidna wax gaarsiinayn difaaca xagga dadka puntland dalkooda inay u diyaargoobaan arrintaasna waxay muuqataa soomaaliya burburkeedii in dib loo sii bilaabayo oo kun iyo sagaal ma sagaashan iyo kowdii bay soomaaliya isugu burbuday haddana in dib laga xoojinayo cidda marka ka xoojinaysa iyo cidda lala dagaalaya labada way ogyihiin laakiin dowladda puntland waa difaacanaysaa dhulkeeda iyo dadkeeda dadweynaha reer puntlandna waa in usagu isku tashado aan ina dhibaato u geynayn laakiin difaaca dalkiisa ins marka u diyaar garooba annaguna waa ku hogaaminayna haddii ilaahay baan ka dhigo go-aankaasoo muxuahay go-aan kasoo baxay golaha wasiirada puntland uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka isla markaasna ayaa xilka madaxweyneha oo hadda shirkaago doominaya mar labaadna way la salaamayaa cid walbana waxaan leenahay meeshaa joogtaan ka diyaar garooba waxaad leedahay dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka dambaysa weerarka al-shabaab ay kusoo qaatay garaacaas iyo deegaano ka tirsan degmada ayd ee gobolka adeer maya saadeer maya umali saadeer umali laakiin meeshay kasoo ambaqaadeen ama meeshay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya wey waxaana xukunteen dowladda soomaaliya federaalka baa lagu ogaa marka arrintaas waxa weeye waxyaala naga soo gaarayana waa jiraan shira lagu qabtay muqdisho lagu qabtayo arrimahaas wax badan lagaga tashaday puntland burburinteeda degaan ku dhawaad shan boqol oo kilomitr xeebaha puntland dhaqdhaqaaqyaa ka jira ciidamaha kasoo degay garaacdoo kale laba iyo toban saac bay gacanta ku hayeen xagee jireen ciidamada dowladda maydin horay ogeyn maxaa dhacay meesha ciidamo ma joogin
waxa weeye adan aad iyo aad baa umahadsan tahay soomaaliya waa dad wada soomaaliya istirkooda suug yahay waana dadooda dhashay haddana meel kasta oo laga soo tugay meel kastaoo laga yimaada puntland diyaar waxay u tahay inay iska difaacdo meeshay joogtana ugu tagto haddana garacad kuma sugnaa waad ka waraysaa dadweyneana waxaan u sheegayaa garacad inay hadda ku sugnayn nimankaa sheegaysid sababa ay uga baxeen ama inay iska baxeen wakdintay ka qabaan awgeed ayay uga baxeen ciidamada dushooda
warbaahinta dowladda waxaan ku weydiinaya wasiir adoo raaliya tallaabadan si aysan usoo laalaaban ka sakow markii dhaleecaynta iyo saxafadeedka a qabanen maxaa tallaabooyin muuqda oo lagaga hortagaya arrinkan haatana wax lagaga qabana dhibaatisa ciidan weeye adaana ogaan doona wax laga qabto
saaki waxaa la hadlay gudoomiyaha degmada ayi wuxuu noo sheegay inay nimankaas joogaan duulada garmaal maxaa arrinta kala qabtaan
waxaasoodhan